asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta waana xubinta murtida maanta een aalaaba halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid ah weliba kuwoodii gungaadhka ahaa ama maaragtay aad iyo aad ugu qodo dheeraa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa xubintan iyadiina ay khusaysaa sheekadii garnaqsigii maska iyo dhex maray ninkii uu qoorta isaga maray oo laga yaabo inay meelo fara badan isla soo mareen maska iyo ninkani aad iyo aad ayay isugu rafaadeen markii hore heshiiskoodu si fudud buu ahaa laakiin markii dambe aad iyo aad buu u adkaaday mar labaad ayaa maskii iyo ninkii sheekadoodii baan wadnaaye waxaa laysula tegey iyaga oo garamahaya ayaa dameer loo tegey waa dameer qanjaafula leh oo maaragtay duqoobay oo weyd ah dameer weyda ah oo nooca daaciga ee heeraha maskooda jooga ah oo laguhu qanjaafula noqdeen oo rafaadsan oo muddo badan lagu soo guuray oo carruur badan lagu soo koriyey oo aad loo soo isticmaalay ma ugu dambaynna aan daryeel fiican haysanin ayaa laysula tegey dameerka isaga marka la isla tegey ayuu yidhi ninkii war dameerow ninow nin caaqilahaad u eg tahay oday soo jabay ayaad u eg tahay waana ku arkaa oo haddii eebba eedmahayo way kaa muuqataa inaad duq waaye araga oo soo jabay tahay aniga iyo maskanna waannu ishaysannaa waxaana dhex taalla carqalad carqaladdana dhex taallana waxa weeye haarihii meel heble oo manaha ahaa ayaan maskanoo rafaadsan ku kulannay iyo aniga oo magaalo heble xulahaya markaan kulannayna heshiis baan gallay heshiiskaan gallay wax hadda noo kala garqaada ayaan raadinaynaa ee bal noo kala garqaad haddii aad tahay waxgarad maaragtay waayo badan soo joogay laguna soo guuray lasoo rartayna waxa weeye saasaan ku heshiinay maskuna arrintii iyada ahayd waa uu ka baxay haddana qoortayda ayuu ku maran yahay wuxuuna igu hanjabayaa inuu mariidkii farada badnaa ee magaalada looga caydhiyey iyo dhibaatooyinkiisii farada badnaa ee dadku ka sheegteen inuu igu samaynhayo ama iqaniinayo ama uuse iga deganaynin ayuu maskani go'aansaday balna kala xukun markaasuu yidhi yo masaasaa doodiin haa oo adigo hadda nin waxaad rabtaa in maskan lagaala hadlo haa biliaadan biliaadan buu dhahay dhib badana aniga soo meertaa qanjaafulaan soo meertaa dameer iyo rubacbacoodahan ahaan jiray haye dameer xoog lahan ahaa haye muun baan soo maray isgaadhay haye oo gaamuray iyo cudada gaagaaban haye waan soo socday haye intaasas marxaladood baan soo intaasba nin hebel la dhaho yaanu ahaa dameer haye hebel baa igu guuri jiray haye carruurtu igu qaayan jiray haye waa igu riri jiray haye caanuhu igu qaaya jiray haye geeduhu igu soo guri jiray haye qoryuhu igu guri jiray haye ubadku wax walbuu igu samaystay wuu igu soo shaqaystay si kastuu igu soo shaqaystay haye markii aan diciifay een tabar dhigay xitaa qanjaafulahan iyo cidiyahan iyo waxyaalahan iga soo baxay haddii eebba idmahayo isaga yaa dhibaatadan lahaa haaruu i marin jiray cidiyahaygasay u jajabahayeen ama qoobabkayga u jajabahayeen ayaan qanjaafulahan yeeshay aan go-aynin maantana waxaan ahay mid raaf dilaac qaba oo aan meel laba gaari karin ama aan dhaqaaqi karin ayaan ahay maadaama noocaa ahay meesha cidlada ayaa laygaga tegey haddana waa dameerkii duqa ahaa ayaa lay dhahaayo wax laygu falo ma laha xitaa waago layma siiyo ama maankaal layma keeno wax laygu falahayana ma jiro waa layga dhammaystay waana lay xooray biniaadanka sidiisaba dabeecadaha uu leeyahay ayayna ka mid tahay arrintan iyada adiguna hadda waxaad rabtaa maska intaad aayr buurihiisii uu joogay oo nabadda ku qabay ka soo qaaday oo aad magaalooyin soo dhex marisay adoo magaalo itus leh oo aad ku soo guurtay oo tunka soo saaratay markaad meeshan keentay ama aad magaaladan keentay dadkeedu horor ka yihiin inaad aayr intaad meel bannaan kusii dayso aad ka dhaqaaqdo oo aad sidaa kaga tagto ood meel cilaa kaga tagto oo carruuruhu intay isugu qayshadaan ay dileen yaad rabtaa sida aniga carruuruhu ay u oleeyaan oo kalenta ama dameerkii duqaaha meesha fadhiya ay dhahaan ay igu istaagaan oo kale ayaad rabtaa in maskanna loogu is istaago xaasid baa tahay mabed waxaadba tahay dhibaatooyinka adduunka yaalla mid ka mid sida aniga la ii galay unbaad maskan la rabtaa waryaa masow jaanis baad haysataa dhiiga ka miiro waa naqaanaa dadkanu dad qoodhiyo xerala ma ahe asxaan kuma samaynhayaan intaasuu isna xukunkii dhag waa ku gooyeyba ninkii ninkii baa yidhi waryaa niyow racfaan ma furan yahay masow markaasuu yidhi haa hal racfaana yaa kuu furan hal hal racfaan keli ah ayaan kuu hayaa racfaankaasay isla aadi doonaan maskee ninkii maahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa ninku tabay kaama tegin waa ninku tabay kaama tegin